waxyaabaha aasaasiga u ah hawsha aad idinka aahaysaan waxyaabahaasi oo ay ugu horreeyaan daacadnimada iyo ilaalinta anshaxa shaqada inaa ilaalisaan waxaa jiro dembiyo uu qoraayo xeerka ciidanku oo la yidhaahdo dembiyada lidka ku ah shaqada ciidanka anshaxa iyo shaqada ciidanka dembiyada lidka ku ah la yidhahdaa waxaa ka mid ah dembiga amar diido qofka inuu amar ka diido taliyihiis dembiga shoobara inuu shoobara kiciyo asaga amba shoobara la kicinayo uu qayb ka ahaadaa ayaa ka mid a waxaa ka mid a amar guud ee la soo saaray inuu u hoggaansan waayo qofkaa ka mid a waxaa ka mid ah hubka mas-uuliyadda laga saaray hubka inuu ilaali waayaa ka mid a waxaa ka mid a hubka inuu si xun u isticmaalo si qaldan u isticmaalo ugu hoosayso inuu amar acsan u haysan xabad iska ridaha ka mid a dembiyadaasoo dhan ka sakow in ay yihiin kuwo lid ku ah tayada iyo hannaanka ciidanka inay yihiin waxaa haddana ka dhalanayo shakhsiga sameeya uu qaadanaya ciqaab uu qoraayo xeerku saas darteed marka hore waxaan rabaa gorgortii sare oo ku gebiye askariga inay ka digtoonaato oo iska ilaaliso dembiyada noocaas ah waxaan maalmaha soo socda si dabajooga xerooyinka u joogi doonaano xeeraaliya ayaama hore ayaamahan dhan waxaa jooga xeeraaliya su'aalada ka weydiinayo annagana sidaasoo kale usoo naqon doonaa waxaan rabnaa inaan saxno diyaargarowga loogu jiro howlgallada cadowga lagu safeynaayo oo aan ka saarno kuwa akhlaaqda xun kuwa la toosi karana aan toosinno kuwa maxaa la yidhaahdaa aan toosaynin aan ciidanka ka saarnaan rabnaa ciidankan waxaa ku hari doono oo u hari doono iyo ciidanka soomaalida o dhan waxaa u hari doono kan akhlaaqda fiican oo aadaabta badan oo ilaalinaayo